gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari oo ay weliyaan xubno kale oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa goordhow waxa uu ka degay garoonka diyaaradaha magaalada cadaado waxaana halkaasi kusoo dhoweeyey xubno uu ka mid ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan odowaa iyo sidoo kale ergooyinka ka qaybgalaya shirka maamul sameynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya gudoomiye jawaari ayaa waxaa la filayaa inuu furo kulamada ugu horeeya ee baarlamaanka qabyada ah oo ay yeesheen maamulka loo sameynayo gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ilaa iyo inta ay ka dooranayaan gudoomiye cusub waxaana la filayaa in sidoo kale inta uu joogo magaalada cadaado kulamo uu la qaato dhinacyada ku sugan magaaladaasi gaar ahaana dhinacyo cabasho ka muujinaya shirka iyo habsami socodkiisa iyo sidoo kale guddiga farsamada shirkaasi xildhibaan khaliif goobo oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa sharaxay qaabka lagu soo dhoweeyey magaalada cadaado gudoomiye jawaari markii halkaasi uu gaaray baarlamaanka hadda airboorka ugu tagnay ka soo qaadnay haddana waxaa u socon meesha shirka lagu qabanayay arrimada aad iyo aad u fican si fiicana loo soo dhoweeyey xaqiiqadiina waxaa ka muuqata farxad fara badan baa shacabka ka muuqata iyo soo dhoweyn maadaama maaragtay arrintii loo fadhiyey dhowrka bilood ay hadda gabagaba tahay maantayna baarlamaanka la furaayo labada gobol oo isku darsoomay mudug iyo galgaduud la baxay galgaduud la baxay muxuu ahaa la baxay galmudug la baxay waxa weeye inuu furo baarlamaankii kala weeye taas uu yimid ayaguna hadda waa hool sugayaan hadda hoolkan usii soconaa kolleyta hadda waxa weeye wuxuu arkayaa sida nidaamka uu socday siduu hadda dhammaad uu yahay meeshuu ku dhammaanayo ayuu wuxuu rabaa inuu arko bacdina waa noqonaya insha allah maya guddiyo badan baa meelaha jira oo guddigii farsamadaa jira oo wasiiradii baa jooga oo xildhibaanadii baa jooga oo maaragta dad wax ka caabanayo maaragta weli xabashada jira waxaasoo dhan buu arkayaa baarlamaankan waa furaya gudoomiyihii kumeel gaarka ahaada oo hadda baarlamaanka ninka ugu daaweynaa la dooranaya markii la doorto inta guddoomiyaha baarlamaanka la dooranayo ayuu maaragta haynaya isaguna oo shirguddoon noqonaya marka arrintaas u yimid arrintiibu goobjoog ka ahaanaya ma u malaynaya wax badan inay dhiman yihiin anaaba ogaana ilaa toddobaatan hadda waa waa waa la gudbiyey waxaan u malaynayaa waxaan ka badnayn toban iyo xoogaa aa dhiman baarlamaanka ay yeesheen maamulka loo sameynayo gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa ah mid weli qabyo ah waxaana xusid mudan in la shaaciyo magacyada ilaa iyo lixdan xildhibaan oo ka mid a baarlamaankaasi iyadoo la filayo in baarlamaanka la dhisayo uu noqdo mid tiradiisu ay gaarayso ilaa iyo sideed iyo shan ilaa iyo siddeetan iyo shan mudane oo ka tirsan baarlamaanka galmudug